Xaalad abaareed oo ballaaran ayaa ka jirta deegaanka Daarusalaam ee gobolka Maroodi Jeexe Somaliland iyo guud ahaan markaasi deegaanada Somaliland ee dhaca xeebaha. Abaarta ayaa saameysay dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanka Daarusalaam ee gobolka Maroodi Jeexe Somaliland waxaana ay sababtay abaarta in xoolihii ay markaasi biyo la-aan iyo sidoo kale gaajo ay u dhammaadaan ana haatan markaasi xaalad quusa taagan dadkii xoola dhaqatada ahaa ee ku noolaa deegaanadaasi ka mid tahay deegaanka Daarusalaam gobolka Maroodi Jeex qaar ka mid ah dadka deegaanka odayaasha dadkii xoolaha ee ka dhammaadeen iyo maamulka Daarusalaam ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanka iyagoo codsi u diray maamulka Somaliland hay-adaha deeq-bixiyaasha cid kasta oo gacan ka geysan karta wax ka qabashada dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaan baaq diraynaa wixii ilaahay hadduu ilaahay yidhaahdo waxaanu baaq diraynaa intaynaloo soo gurmado oo biyo nalaga caawiyo arigani wuxuu ahaa saddex tiro iyo riyaba ma garatay wixii meydkiisii waa ka halkaa tuulan haddaad doonto waan kustusi karaa waxa weeyaan waa wankii waa lahdii waa ridii ma garatay adhig waad arkaysaa waxaa ka nool amba waxar ha ahaato amba naylir ha ahaato wixii ka noolaa waa kaa markaa dadkaasi xoolihii dhintee intaanay dadku dhiman waxa lala soo gaadho saasana dowladda hay-adaha cid walba faraysna abaartu waa abaar baadiyo biyo toona lama hayo way fool xun tahay ilaahay abaarta hayse maanta biyo la-aano keliya u bakteeya hal sano ayay ugu dhadhaweydo halkaas sano ay ugu dhadhaweyd weli biyola-aantan maananarag laakiin xoolaha bakhtigoodii baa batay abaartaasi waa tii kol hore ayaa noogu dambaysay daruur kuma ximin waa arkaya dhulkayga waa di arkaya baahida noogu badani waa biyo marni qofka bilaaninka markay wixiisu xumaado nool nool ku nool baa la ydhaha nool nool ku nool markuu wixiisii xumaado asna waa xumaaday walaalaya bakti buu dadkani ku jira haddee biyata iyo haddee baa tahayba waxaanu leenahay war ha nala soo ego ha nalaga soo warhayo imaantiga maanta degmadu noo timidna waa ku faraxsannahay xooluhu wax dhintayna way u badan yihin waxa joogaana way taaldaran yihin way liitaan xaaluf waxba kuma yaalaan dhulku marka run la sheega ilaahay laga baqo gaajay ayay taagan yihin dee ilaahay unbaa horta gacan weyno ummadda wax ku qaban kara laakiin waxaanu leenahay dee wixii gacanahee bini aadanee naloo heli karayo in ummaddaa lala soo gaadho waxyaabaha na haystaa waa wax weyn baa na haystaa oo abaaraha ah iyo beerihiiba si deg dega lanoogu soo gaadho waxaa weeye abaartu beera iyo xoolaba way ka siman tahay beeraha qaar bay engegeen liinti xoolana hadalkeedaba daa waar waxaanu leenahay dowladda somalilan oo madaxweynaha ka yimi maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro si deg deg ah waa inuu gurmud deg deg ah dadkan